وقل رب زدني علما
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار allah subxaanahu watacaala haddii uu idmo waxaynu wax ka dulmari doonaa kitaabka la yidhaha usuulu sita bilimaam maxamed bin cabdilwahaab raximahullah sheekh maxamed bin cabdiwahaab waa sheekh ka mid a culammadii muslimiinta kuna caan baxay bal culamo badan kala keliyoobay awoodbadida uu ugu awood badiyey oo xoog badan uu ku bixiyey inuu ugu yeeray dadka ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam ugana digay shirkiga iyo bidcada inuu ugu yeeray dadka alijtimaac calaa manhaji salaf saalix kulanka lagu kulmayo manhajkii dadkiisuu subanaa jazaahu allahu khayra ilaahi ha ka amalmariyo in badan baa sheekha ka been sheegta oo ciyaadan billaahi xataa ku sheegta inuu gaal u adeegayey ama uu khawaarij iyo waxaanan garanayn ka soo jeedo wax cusub maaha in ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa fiicfiican lagu been abuurto si loola dagaalamo xaqa ay wadaan nebiyada ilaahay baa laga sheegi jira wax intaa ka daran laakiin qofkii u laabta sheekha kutubadiisa iyo siirada runta ah wuxuu ogaanayaa inuu ahaa min akaabiri culamaa'i ahlisunna waljamaca culammada waaweyn kuwooda ugu waaweyn oo ka mid ahaa weliba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacay umam tiro badan kutubadiisa akri haddaad arrintaa ka shakido waxaad arkay wax ugu weyn oo xoogga saaro inay tahay cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lah ilaah keliya in la caabudo waitibaacu nabiyihi sala allahu caleyh wasalam nebiga in la raaco calayhi salaatu wasalaam wasayri calaa manhaji salafi saalix iyo in la raaco dariiqii iyo manhajkii salafkii wan wanaagsanaa asaxaaba wan tabicahum intaa unbaad heli wuxuu dhashay kun boqol toban iyo shan hijiradu markay ahayd wuxuuna dhintay kun laba boqol iyo lix kutubo badanuu leeyahay rasaa'il badan oo qiimo badan buu leeyahay risaaladana ka mida xaqeeda ma gudan karno laakiin waa uun isxasuusin qaala mualif raximah allah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala shaykhu maxamed ibni cabdilwahaab raximah allah إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وحكم الله رسالة بسم الله الرحمن الرحيم iqtidaa'an waxa weeye isagoo kitaabka alle subxaanahu watacaala kaga dayanaya ilaahay kitaabkiisa bisinka ku bilaabay wahaakadaa nebigu sala allahu caleyh wasalam rasaa'ilkii uu qori jiray fariimihii bisinka ku bilaabi jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu hadlaayo rasuulku ma hadda alle alle mahad u celin alxamdu wathanaa uu hadal ku bilaabi jiray laakiin markuu wax qoraayo bismi illahi raxmaan raxiim culammadu labadaba waa sameeyaan bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi alla magacii ayaan ku bilaaban allaha allaha arraxmaani naxariista ballaaran naxariista naxariista cid walba gaartay uunka dhan wax allaale waxa ilaahay abuuray naxariista gaartay ilaha ku sifaysanoo bixiyey arraxiima allaha naxariista daa'imka ee joogtada ah ugu naxariistay mu'miniinta fi dunya walaakhira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alla unbaale rabbilcaalamiina makhluuqaadka rabbigooda ah allaha makhluuqaadka rabbigooda ayaa ammaan iyo mahad oo dhan leh wasallaa ha ammaano allahu alle wasalama ha badbaadiyo wabaaraka ha barakeeyo oo wanaagiisa ee khayrkiisa ha badiyo calaa nebiyina nebigeena muxamedin ah wa calaa aalihi iyo ahalkiisa dadka mu'miniinta ee rasuulka qaraabadiisa wa saxbihi iyo nebiga sala allahu alay salam saxaabadiisa ajmaciin dhammaantood ahal waxaa kaloo la yidhaahdaa atbaacu nebiy sala allahu alay salam nebiga kuwa raaca qaala sheykhu waxa uu yidhi sheekhu maxamed bin cabdiwahaab ah imaamu dacwati alislaamiya dacwada islaamiga ah hoggaankeeda ahaa waqtigiisii waxaami xima almilati alxaniifiya ahna milada xaniifiyada ah soo hodinteeda ilaaliyihiis xaami ilaaliye wa wuxuu ilaaliyaa xima almilati alxaniifiya milada xaniifiga ah milada towxiidka iyo ikhlaaska ku dhifan ku dhisan waa diintu ibraahim calayhi salaam diinta nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam ayuu soo hodinteeda u ilaaliyaa towxiidka u ilaaliyaa diinta xaniifiyada ah ayuu ilaaliyaa wax allaale wixii wax u dhibayaa sheekh maxamed cabdiwaab raximahullah macnaa towxiidku dadka ugu yeeri jiray wuxuuna ka degi jiray shirkiga sheekhu wuxuu min acjabi alcujaab wax lala yaabo waxa ugu yaabka badan waxaa ka mid ah wa akbar alaayaat aayaadka waaweyn waxaa ka mid ah aayaadkaasoo addaalati tusinaya calaa qudrati almelik alkhallaab awoodda boqorka cid kasta ka adag calaa qudrati almelik alkhallaab boqorka cid kasta ka adag awooddiisa ku tusinaya sittatu usuul waxyaabaha aadka loola yaabo allaha awoodda badan aayaadkiisa waaweynna ku tusinaya waxaa ka mid ah sittatu usuulin lix asal lix tiirar lixdaa asaloo bayaanaha uu caddeeyey allaahu alla tacaalaa sarreeye allah korreeya uu caddeeyey bayaanan caddayn waadixan cad lilcawaami dadka guud u caddeeyey fowqa maa yadunnu daanuun kuwa wax malaynaya malada xun malaynaya say u malaynayaan wax ka badan oo ka sarreeya ilaahayga u caddeeyey lixdaa asal uma bacda daalik kadibna intaa kadib mar ilaahay marka alla subxaanah wa tacaala uu u caddeeyey lixdaa asal caddayntaa cad oo dadka guud iska dhaaf dadka dalaabatulcilmiga dadka culammada iska dhaafe dadweynaha guud ilaahay u caddeeyey dee qofkii akhrista weeye qofkii loo sheego weye u fahmi karo iska cad ayaa khalida waxaa qalday fiiha lixdaas arrin waxaa qalday usuul kathiiru min adkiyaa'i alcaalam in badan oo ka mid ah caalamka kuwooda waxgaradka ah adkiyaa xariifiinta ahoo wa cuqalaa'i bani aadami in badan oo ka mid ah aadam ubadkiisa kuwooda caqliga u saaxiibka ilaa aqalu lqaliil in yar kuwa ugu sii yar unbaa arrinta iyadaa ka garatay sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ku bilowday risaaladan iyadaa la yaabka uu la yaaban yahay arrintan ah muxuu ahaa sida ilaahay subxaanahu watacaala uu lix tiirar oo diinta tiirarkeeda ka mida ilaahay qur-aanka ugu caddeeyey caddayn qof kasta uu fahmi karo saasay tahay haddana in badan oo ka mida dadka waxgaradkaa oo waxa weeyaan ummadda bani aadamka ka mida ay u qaldeen buu aad ula yaaban yahay maca ana allaha bayanaha bayaanan waadixan khalita fiiha kathiiru min adkiyaa'i alcaalam wa cuqalaa'i bani aadam ila aqalu lqaliil in yar kuwa yar kuwa usii yar mooyaan wax yar unbaa arrinta iyadaa ayaa mataqaanaa u cadyahay kadibna sheekhu raximah allahu tacala lixdaas arrin ee ilaahay caddeeyey ee haddana dad badan ay qaldeen oo lagu ogaan karo waxa weye ilaahay subxaanah wa tacaala awooddiis buu sheekhu raximahu allahu tacaala uu bilaabay isagoo ka bilaabay usuusha diinta ilaahay asalka ugu horeeya qaala raximahu allahu tacaala alasl alawal ikhlaasu diini lilahi tacaala waxdahu laa shariika lah wa bayaanu diddihi aladii huwa ashirku billah wa kowni akhari alqur'aani fii bayaani hada alasli min wujuuhin shataa bikalaamin يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم شيخ وحو رحمه الله الأصل الأول لحلا أصل إلهي سبحانه وتعالى وسئادة وعديي inkastoo in badanoo dadka ka mida weliba kuwooda hormoodka ah oo waxgaradka ah ay gara la'yihiin waxa weeye asalka u horeeya alaslu alawal asalka u horeeya ikhlaasu diini lilaahi tacaala ikhlaasu diini diinta oo loo keli yeelo lilaahi alle tacaalaa sarreeya waxdahu keligi laa shariika lah wadaag male alle laa shariika xaal aanu alla lahayn shariik mid la wadaaga mid wadaaga lahoo alle u sugnaaday aanuu jirin iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid la wadaagta cibaadada aanay jirin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay cibaadoo dhan wa bayaanu diddihi iyo ikhlaaskaas ilaah keliya oo la caabudo waxa ka soo horjeedaoo la caddeeyo alladii kaasoo ah huwa isagu ashirku billaah ashirku wadaajin lala wadaajinayo cid kale bilaahi alle lala wadaajinayo marka asalka koowaad ee ilaahay caddeeyey caddayn cid kasta ay fahmi karto waa maxay buu leeyahy sheekhu in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo cibaadada wixii diin ah in ilaahay loo keli yeelo ay alcibaada waxdahu keligii ilaahay subxaanahu watacaala la caabudo wuxu hadday cibaado yihiin in ilaahay subxaanahu watacaala darti loo sameeyo sujuud rukuuc dawaaf soom iyo wixii lamid ah iyo sidaasoo kale ilaahay wuxuu caddeeye wuxuu caddeeyey waxaa ka soo hor jeeda ikhlaaskaas ilaahay oo cibaadada loo keli yeelo waxaa ka hor imaanaya ee ah ashirku billaah ilaahw cid kale lala caabudo shirkiga walaalayaal haddaad rabto inaad fahamto hal aayadaa kugu filan ilaahay wuxuu yidhi kuwa mushrikiinta isagoo ka warramaya fa idaa rakibuu fi lfulki hadday badda hadday doonta koraan dacaw allaaha mukhlisiina lahu diin ee dhib uu ku dhaco gaaladu maxay samay jireen dacaw waxay baryaan allaha alle mukhlisiina iyago uu keli yeela lahu alle addiina cibaadadii baryihii hadday gaaladu badda koraan waa nimankii nebiga la diriiray sala allahu caleyh wasalam hadday badda koraan ee dhibaata ku dhacdo maxay sameeyaan ilaahay bay baryaan keligiis falamaa najaahum ila alberri ilaahay markuu u soo badbaadiyo berrigii oo ilaahay baddii ka soo badbaadiyo idaahum waaba iyagoo yushrikuuna shirki samayna maxaa laga wadaa iyagoo ilaahay cid kale la baryaawo marka ikhlaaskay samaynayeen waa maxay markuu badda ku jira ilaah keliyay baryaayeen yaa allaah bay lahayn shirkigay sameeyeen markii ilaahay badbaadiyey waa maxay ilaahay cidaan ahaynay baryaayeen shirkigu waa intaa weyn haddaad mar tidhaahdo ilaahu ii gargaar ilaahu janno isii mar kalena aad tidhaahdo rasuulkii allow janno isii shirkiga la sheegaa intaasu haddaad mar ilaahay u sujuuddo subxaanahu wa tacaala marna aad weli wanaagsana dhintay aad qabrigiisa inta u tagto aad u sujuuddo shirkiga la sheegaa intaa wa cibaadadu waa ma ikhlaasku waa maxay ilaahay keliya inaad caabuddo intaad noosha alla keligii u sujuud keligii u rukuuc keligii u tuko keligii u soon keligii u nadar keligii bari haddii aad arrintaa aad ilaahay ku keli yeeli weydo ood mararka qaar cid kale ilaahay subxaanahu wa tacaala lala caabuddo waxaad doonto ku magacaabo tawasul awliye karaamayn nebi jacayl alle u dhowaansho waxaad doonto ku magacaabo haddaad ilaahay cid kale la caabuddo subxaanahu wa tacaala arrinta la leeyahay shirki waa kaas wey wuxuu leeyahy sheekhu wa kownu akhari alqur'aani qur'aanka badankii ahaanshaha uu yahay fii bayaani haada alasli asalkan isagaa caddayntiisa min wujuuhin buu ku ahaaday wejiyaal iyo qaabab shataa kala tagsan bikalaamin hadal buu ku ahaaday yafhamu uu fahmayo afladulcaama caamada midka ugu damiimsano oo ugu waxa weeyaan ugu fahamka yar wey yacnii arrintan ah in ilaahay keligii la caabudo iyo caddaynta la caddaynayo waxa arrintaa ka hor imaana oo ah in ilaahay cidka lala caabudo oo shirkiga caddaynta ilaahay uu qur-aanku ku caddeeyey wuxuu ahaaday wuxuu ku noqday qaabab kala duwan habab kala duwan baa ilaahay arrintaa u caddeeyey hababkaasoo fahmaayo haddii loo aqriyo oo la maqashiyo dadka midka ugu damiimsan abladulcaama caamada midka ugu beliidka ah beliid qofka waxa weeye damiimkaa uma sheekhu wuxuu lamaa saara markuu ku dhacay calaa akhar ilummati ummadda badankeed maa wixii saara ku dhacay yacnii ummadda wixii ku dhacay markay ku dhaceen waa wixii jahliga ahaa waa aqoon darradii wa ka fogaanshaha wax way cilmigii ilaahay soo dejiye wa adhara waa u muujiye lahum iyaga ashaytaanu shaytaan wuxuu u muujiye oo u tusiye al ikhlaasa alla keliyoo la caabudo fii suurati tanaqusi saalixiin kuwa wan wanaagsan liiditaankooda xaqiriddooda qaab ahu uu muujiyey ummaddii markay wax ku dhaceen oo jahli uu ku dhacay oo aanay diintoodii garanayn shayddaan wuxuu u tusiyey ilaah keliyahoo la caabudaa inay tahay dadka wan wanaagsanoo la liidoo la xaqiro oo aan xaqooda iyo karaamadooda aan la aaminsanayn iyo wa taqsiiri gaboodfal lagu gaboodfalayo fii xuquuqihim xuquuqdooda lagu gaboodfalayo wa adhara waa u muujiyey shaydaanku lahum dadkii waa u muujiyey ashirka billaah ilaahayow cid kale lala caabudo fii suurati maxabbati saalixiin kuwa wan wanaagsan jacaylkooda qaab ah iyo iyo wa atbaacihim iyo kuwa raaca sheekhu wuxuu leeyahy raximahullah markuu caddeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala asalkan inuu caddeeyey qur-aanka ku caddeeyo weliba ku kala dhigdhigay asalka ilaah keliya in la caabudo cid kale aan lala caabudin qaabab ilaahay uu caddeeyey oo cid kastaa fahmi karto xataa qofka damiimka uu garanayo ayaa wuxuu yidhi ummadda markuu ku dhacay wixii ku dhacay oo ah aqoon darriwo iyo inay dadkii ka horreeyey oon iska raacayaan taqliid iyo inay ducaatu su dad xunxun oo dadka luminaya oo shirkigii iyo gaalnimadii ugu fasiraya alla jacayl ay soo baxeen ummaddii maxaa ku dhacay shayddaan wuxuu uga dhigay ilaah keliyaoo la caabudo ikhlaaskii qaab ah wuxuu u tusiyey dadka wanwanaagsan oo la xaqirayo oo aan loleeyanayo oo aan oo lagu gabad fulayo oo mathalan dadka qaarkood haddaadan yaa rasuulallahi madad dhihin rasuulka allow ii gargaar yaa sheekh cabduqaadir jaylaani madad haddaadan dhihin sheekh cabduqaadiru ii gargaar sheekh hebelow waxay u arkaan inaadan weynayn nebiga sala allahu caleyh wasalam inaadan owliyada qadarkeeda garan ha arrintaa waa shirki shirkiga isagaa wuxuu u tusiyey shayddaanku inuu yahay muxuu ahaa owliye karaamayn iyo owliye weynayn buu dadkii u tusiyey arrintaa haddaa iska dhaafto oo wuxuu cibaade haddayn ilaahay keliya caabudo ood keliga u sujuuddo keliga u rukuucdana shayddaanku dadkii wuxuu u tusiyey arrintaa xaqiraad la xaqirayo waxa weeye dadkii wan wanaagsana tusaala idinsin hadda ka horran waan sheegay masaajidka nebiga sala allahu caleyh waaalih wasalam bannaankiisa inagoo socna aniga walaalo kale waxaan aragnay islaan u sujuudsan qabriga nebiga sala allahu caleyh wasalam markaabaan fariisinnay eeddo maxaa dhacay qibladu waa dhankamo intana waa qabriga nebi sal slam maxaa ugu sujuudi waxaan ugu sujuudahay tiri nebigaan jecelahay calayhi salaatu wasalaam wallaahi aladii laa ilaaha hayru islaan carbeed ba ihi nebigaan jecelahay tiri haddaba islaantan shayddaanku nebiga jacaylkiisa muxuu u tusiyey inay nebiga u sujuudo nebigoo loo sujuudaana waa shirkiga ilaahay xaaraantinimeeye waa in ilaahay cid kale lala caabudo haddaadan u sujuudin nebiga sala allahu caleyh wasalam oo aadan u rukuucin waxay u aragtaa iyaday dadka la midka inaadan nebiga weynaynayn oo aadan nebiga xaqiisa garan ma la fahmo sheekh hadalku ka hadlayo arrintu sidaas weeyaan ayib alaslu athaani qaala almu'alif raximah allah amara allahu bilijtimaaci fi ddiini wanaha can altafaruqi fiih فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون sheekhu wuxuu raximah allahu tacaala alaslu athaani asalka labaad amara allaahu alla waxuu amray ama waxaad odhan kartaa amrullaahi alla amridda u amray amara wuxuu amray allaahu alla bilijtimaaci kulan lagu kulmo fi diini diinta ayuu ilaahay amray ilaahay wuxuu amray diinta in lagu kulmo wanaha wuxuu reebay canitafaruqi kala tagga fiihi ay fi diini diinta lagu kala tago asalka labaad oo sheekhu risaalada ku sheega waa maxay amridda ilaahay amray in diinta lagu midoobo iyo reebidda ilaahay uu reebo oo xaaraantinimay in diinta lagu kala tago oo lagu kala tafaruqo diinta islaamka oo dadka muslimiinta ay kala googo'aan fa bayana waa caddeeye allaahu alla haadaa kan bayaanan caddayn shaafiyan wax bogsiine wax caafimaadine bayaankaasoo tafhamuhu ay fahmaydo alcawaam dadka guud ay fahmay dadka caamada waa fahmayan bal iska dhaaf talaabatulcilmi qof cilmiga qof kasta oo waxa weeyaan wax looga sheega arrinta ayaa fahmaa muxuu fahmi sida ilaahay u caddeeyey subxaanahu wa tacaala waajibnimada in diinta lagu midooban lagu kala tegin ilaahayna u xaaraantinimeeyey in diinta lagu kala tago muslimiintu ay kala qoqobmaanoo kooxo ay noqdaan waa xaaraan cad weeyaan sheekhu wuxuu uri wanahaana wuxuu naga reeba alle an nakuuna inaan noqonno kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegey wakhtalafuu iskhilaafay qablanaa innaga horteen oo markaa fahalakuu baaba'een wadakara alla wuxuu sheegay annahu inuu amara amray ana sha'na walxaal amara inuu alla amray almuslimiina muslimiinta bilijtimaaci kulan fi diini diinta ay ku kulmaan alla inuu amray wanahaahum uuna ka reebay can itafaruq kala taga fiihi diinta lagu kala tago wayaziidu waxa u kordhinaya hu arrinkaa wuduuxan caddayn xagga caddaynta waxa uu caddayn u kordhinaya maa shay baa u kordhinaya waradad ay ku soo aroortay bihi maagaba assunnatu sunnada oo min alcajabi alcujaab wax lala yaabo ah layaabka layaabkiisa fii daalika ay fii sha'ni daalika arrintaa la xiriira sheekhu wuxuu yidhi raximahullah arrinta labaad ee risaalada isagoo ka hadlaya waa arrinta uu ilaahay amridda allah u amray kulanka diinta in lagu kulmo reebidda ilaahay uu reebo xaaraantinimay in diinta lagu kala tago arrintaa ilaahay wuxuu caddeeyey caddaa caddayn wax caafimaadina oo wax bogsiina oo qofku uu ka boganayo wa oo ay fahmayaan dadweynaha guud ay fahmayaan wuxuu ilaahay naga reebay inaan noqonno kuwii naga horreeyey ee tafaruqay ee kala tegey ee diintooda ku kala qaybsamayna ee ku baaba'ay sidaa ee halaagsamay ilaahu naga reebay arrintaa ilaahay qur-aanka ku caddeeyey waxa u kordhinayaa caddayn buuyi sheekhu waxa ku soo arooray sunnada ee layaabka badan ee arrintaa la xidhiira waa maxay in la midoobo ee xaqa lagu midoobo iyo xaaraantinimada in lagu kala tago diinta ilaahay uma debe sheekh wuxuu saara wuxuu noqda alamru arrinku wuxuu noqda ilaa ana aliftiraaqa in kala tagu fii usuulidiini diinta aasaaskeeda iyo wa furuuci diinta qaybaheeda lagu kala tagaa huwa isagu inuu yahay alcilmu cilmiga iyo walfiqhu fiqigi fi diini diinta la fahma arrintii waa isbeddeshay dadka qaarkood dhammaantood maaha maxay u arkeen in diintoo la kala tago muslimiintoo la kala qoqobo inayba tahay arrintaas alfiqhu fi diin diinta oo la fahmo iyo cilmiga inay tahay wasaara wuxuuna noqdo alijtimaacu in la kulmo oo fi diini diinta lagu kulmo laa yaquuluhu inaanu odhanin ilaa zindiiqun qof munaafaqa mooyaane zindiiq waa munaafaqa ayaamihii dambaa la isticmaali jiray wakhtiga nebi sal salam zindiiqa arrinta uu sheekhu ku magacaabaya munaafaqa la odhan jiray zindiiqu iyo munaafiq isku macno waa qofka muujisanaya islaamnimo laakiin gaalnimo qarsanay marka in la amro diinta oo lagu kulmo waxay noqotay oo dadka loogu yeedho arrin aanu odhanaynin ilaa qof zindiiq ah oo gaalnimo qarsanaya mooyaane aw ama majnuunun qof waalan fiqigii iyo cilmigiina wuxuu noqday in dadka loogu yeedho inay kala tafaruqaan oo kala tagaan masalada iyadaa walaalayaal aynu fahamno muslimiinta waxaa ka xaaraana inay kala googo'aan oo diintooda ku kala tagaan mushkilada mararka qaar waxaa jirta qofku wuxuu isagu ku jiro oo oo dhiba ma dareemayo ma dareemi karo markuu isagu inxiraaf ku jiro mararka qaar ma dareemi karo ilaa uu inxiraafkaa ka baxo fahmi maayo tusaalaan ka bixin qaababka shaydaanku ummadda u tafaruqiyo oo u kala geeyey middaad adigu ku jirta mooyaane inta kalena waa igu waafaqi insha allah taad ku jirtana insha allah waa igu waafaqi waa maxay ummaddan oo mida oo nebigu sala allahu caleyh wasalam oo hoggaankooda yahay wixii ay isku khilaafaanna nebiga ula laabta iyo kitaabka rabbi baa nebiga sala allahu caleyh wasalam ilaahay oofsaday muddo kadib ummaddii waa tafaruqay kooxo uu nebigu sheegay calayhi salaatu salaam sida kooxda khawaarij ayaa ahaatay firqadii ugu horreeyey ee ka soo dhex baxay firqooyinka ugu horreeyey ka soo baxa kuwa ugu dhibka badnaay ahay nebigu waa sii sheegay caqiiday leeyihi kadibna yaa yimid kooxa kaleoo la yidhaahdo maxay ahayd tushiicu maxaa yimaaday niman la yidhaahdo qadariya niman la yidhaahdo jabariya niman la yidhahdo firaq tiro badan ilaa markii dambe jahmiye iyo waxbaa yimaada muctasile iyo firaq maaturidiye iyo firaq aadan koobi karin oo caqaa'id gooniya ayay samaysteen ooy kala gooni noqdeen fahamkii saxaabada ridwaanullahi tacaala caleyh ummaddii waa kala qaybiyeen ahlu sunnaha dadka ku sugan wixii nebigu ku ogaa calayhi salaatu salaam waa u digi jireen kooxaha beriyeyna ka noqdeen taariikhda haddaa akhridu waad arkay kadib waxaa yimaaday qolo kale oo iyagana ummadda sabab u noqday inay kala qaybsamaan asxaabulkalaam qaar baan hadda ka sheegnay nimanka jahmiyada ah muxuu ahaa nimanka muctasila ah asxaabulcuquul nimanka muxuu ahaa muxuu ahaa ashaacirta maaturidiyada iyo firaq tiro badan oo asxaabulkalaama soo baxay ummaddii way tafaruqiyeen ilaa a'immadii ahlu sunnaha lagu dilay sida imaam axmed raximahullah inay mataqaanaa ku hadlaan oy ka diin dhigtaan waxyaabaha noocaas oy ka mid tahay inay yidhahdaan qur-aanku hadalkii alle maahe waa makhluuq imaam axmed iyo ahlu sunnuhuna ay diideen dhehen maya qur-aanku hadalkii alle waa makhluuqna maaha inkastoo magacyada hadda cid sheegata aanay badnayn laakiin waxaa xaqiiq ah inay jiraan caqaa'idkoodii ahlu sunnuhu dadka waxay ugu yeereen inay midoobaan oo iska dhaafaan caqaa'idkan iyo waxaan cusub ee dadka lagu ibtilaynayo ean hore u jirin muddo kadib haddana waxaa soo baxay dad u tacasubaya afarta madhab madaahibta a'immadooda imaam abu xaniifa imaam maalik imaam shaafici imaam axmed bin xambal a'immadii sunnadaba dadkana waxay ugu yeereen in la qabsado kitaabka iyo sunnada iyo manhajkii saxaabada laakiin muddo kadib waxaa yimid dad iyaga u tacasuba oo aan aqbalayn waxaan ka ahayn imaam shaafici madhabkiisa qof kale waxaanu aqbalayn waxaan ka ahayn imaam axmed ra'yigiisa iyo madhabkiisa qolo kale ma aqbalayn waxaan ka ahayn imaam abu xaniifa wuxuu arkay qolo kale ma aqbalayn waxaan ka ahayn imaam maalik wuxuu arkay ilaa la gaaray heer ay yidhaahdaan madaahibta qaarkood dadka u tacasuba ay yidhaahdaan reer dadka reer madhab haysta annaga gabdhaheenna guursamayaan yani maalan xanafiyiintu halkaasi gaaray Shaaf- ninka shaaficiga gabar xanafiyada ma guursan karo nin xanafiyana gabar shaaficiyada ma guursan karo laba diin camal dad kale lewa ilaa markii dambe qaarkood ay yidhaahdeen hoos u degeena dhahan maya eh, ninka xanafiga gabar shaaficiyada waa guursan karaa laakiin ninka shaaficiga isagoo gabar xanafiyada ma guursan karo waxaan uga tusaale qaadanahay dee ahlu kitaabka oo kale yuhuudda iyo nasaarada gabdhahooda waa guursan karnaa laakiin wax iyagu kuweenna ma guursan karnaa saasaan ula dhaqmayna dad wa- wax la qoro wa waxaad arki kartaan hadda waxaa laga yaabaa arrintaa inay untaa arrinaad kitaab ugu laabanayda indhihiina waxa ku arki kartiin masaajidda muslimiinta qaar ka mida maanta afartaa madhab dadka u abtirsada iskuma daba tukanaan tusaale soo qaada safar dheer gal waxaad tagtaa suuriya masjidka leela masjidul umawi masaajidada ugu waaweyn ah salaadda hal aadaan buu leeyahay masaajidka iqaamada marka la gaaro afar imaam baa dadka kala tujina shaafici haddaad tahay xagga ku tukan xanafi haddaad tahay xagga xambali haddaad tahay xagga maalika haddaad tahay xagga wax cad waay ilaa maanta waa masjidul umawiyaa leeda waa lagu kala daba tukadaa masaajidka nebiga sala allahu caley wasalam haddaad tagto afar mixraab buu leeyahay afar mixraab hadda waa dhisan yihiin laakiin walxamdulilaah sidii sheekh maxamed bin cabdiwahaab dadka u mideeyey oo towxiidka iyo sunnada iyo manhaj saxaabada ugu mideeyey hal imaam bay leeyihin laakiin dadkii isaga ka horreeyey waa, waa kala dukan jiren weli derbiyadu waa dhisayin masjidu salaam baabu salaam markaa soo gasho mixraabaa ku yaal meesha hadda mixraabka midbaa ku yaal waqtigii nebiga sal slam rawdada meeshuu ku tukan jiray mixraabaa ku yaal dhinaca midig marka la aado tala- la dhaafo muxuu ahaa laga gudbo muxuu ahaa mimbarka laga qudbeeyo mixraabaa ku yaal waa dhisan yihin saasaa loogu kala tukan jiray kutubu taariikh haddaa u laabato waxay kuu sawirayaan maka afarta madhab meesha uga kala tukan jiray xanafiyiinta shaaficida xanaabilada maalikiyada ummaddu waa kala geeyeen tafaruqu ilaahay xaarantinimay kaawa a'immadan waa a'immadii sunnada laakiin uguma yeerin dadka in lagu kala tago ra'yigooda mid walba wuxuu dadka ugu yeerayey idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi hadduu xadiidku sugnaado aniga kaasaa madhabkayga ahlu sunnuhu waa la dagaaleen arrintaa dadkana waxay ugu yeereen inay ku midoobaan hal madhab waa madhabkee madhabu nebiy sala allahu calayhi waaalih wasalam culimmadaana waa a'immadii sunnada laakiin macsuumiin maaha xaq waa ka qarsooni karaa way iloobi karaan aqoontooda yaraan karta way qaldami karaan waa bani aadam iyagu macsuumiin maaha marka wixii daliil oo ay wataan waa laga qaadan wixii kale waxaa laga qaadan cid allaale ciddii la timaada calaa kulli xaal qofka marka dadka ugu yeera madhabkii nebi sal slam in la qabsado waxaa loo maleeyaa qof waalan oo majnuuna amaba gaal soo dirtay oo munaafaqa oo ummaddii ugu yeeraya inay diintii ka tagaan see ku dhici kartaa inaan madhabel ka tagno wax ka ugu yeerana ma jiraan diin laga tago walaalayaal arrintaa iyada ah ciddii ilaahay ka badbaadiyey baa ka badbaadday ee inay u tacasubto axad duuna nebiy sala allahu caleyh wasalam bal iska dhaaf cid kale cabdulaahi ibnu cabbaas markuu xadiidka rasuulka sheegay la yidhaha abubakar iyo cumar saana yidhaahdeen wuxuu odhan jiray sida saxiix bukhaari ku sugan waxaan idin leeyahay rasuulka allaa yidhi adinkuna waxay leedahay abubakar iyo cumarhay waxaan ka baqaahu dhihi jira dhagxaan inay samada idinkaga soo daadato leydin cadaabo see u keenaysiin inaan allah rasuulkiisa yidhi ilaa adinkuna abubakar iyo cumar u sheegaysin mogta ilaahay wuxuu yaa ilaam laa tuqadimu bayna yaday illaahi wa rasuuli ma u bannaan qofka muuminka allah iyo rasuulka inuu ka hormaro kaa'inan man kaana abubakar ummadda qofka ugu fadliga badan wa cumarna qofka ku xiga waa laakiin cabdulaahi ibnu cabbaas oo nebigu sala allahu caley wasalam ugu duceeyey ilaahay inuu diinta fahamsiiyo tafsiirka qur-aankana baro fahamka uu qaata waa maxay mar haddii rasuulka sala allahu caley wasalam xadiiskii sugan yahay abubakar iyo cumar inaan la raacin maxaa yeeley abubakar iyo cumar inkastay yihiin dadka ay yihiin ridwaanullaahi tacaala calayhim haddana nebiyaal maaha waa qaldami karaan hadday qaldamaanna cid ballan qaadda inay saxayda ma jirto marka madaahibtii dadka qaar baa ku tafaruqay qofku hadduu yidhaha inuu shaaficiyaan ahay isagoo ula jeeda waxa weeyaan xanafiyaan ah maaliki isagoo ula jeeda madhabkaasaan wax ku barta laakiin uu daliilka raaco sida a'immadu sunnadu ay ahaayeen qofkaas eh, culammada qaar way isku qabsadaan qaarkood waxay leeyihin sida ibnu qudaama dhib ma laha inuu yaro shaaficiyan sida kitaabkiisa lumcat lictiqaad sheegay culamada qaarkood sida sheekh muqbilna waa bidca yidhi sida uu ku sheegay kitaabkiisa almakhraj min alfitna waayo wuxuu yidhi ma loo abtirsan jiray waqtiga nabi sal salam shaafici iyo xanafi iyo maalik midna saan idiin sheeg culamada qaarna waxay dha ulajeedada looga dan leeyay hadday tahay madhabkaasaan wax ku fahmay qaab kutubadaasaan akhrisay madhabka shaafica lagu qoray laakiin qofku aan u tacasubaynin daliilka cid walba ka aqbalayo wax dhibaataa mala qaar baa yidhi walaalayaal arrintaa dadka waa kala tafarriqday ilaa maantana waa ku kala qaybsan yihin masaajidda soomaaliya meelaha mataqa jubbooyin ku yaallana oday wuxuu ii sheegay aan ku kalsoonahay inuu jiro masaajid lagu kala tukan jiray laakiin masjidul umawi haddeer buu jiraa waad arki kartaa waa lagu kala dabku tukadaa walaalayaal arrintaa iyadaa ahlu sunnahii ilaahay waafaji waxay dadka ugu yeeraan madhabkii ahlu sunnaha in lagu dhego oo aan waa maxay madhab gooniya aan dadka lagu kala tafriiqin qaab kale ayuu shaydaan ku leeyimi ummadda uu ku kala tafriiqiyey oo ku kala bixiyey waa qaabka dariiqooyinka duruq tiro badan ayaa soo baxay dariiqa qaadiriya dariiqa axmediya dariiqa saalixiya dariiqa rabiiciya dariiqa zaylaciya rufaaciya duruq tiro badan naqshabandiya sahrawandiya yacni aadan koobi karin xasaafiya markhaniya dariiqo walba waxay leeyihiin qaab gooniyahay u cibaadaystaan xataa calan gooniyay samaystaan qaab gooniya u cibaadaystaan qaabka xataa u kala xadreeyaan waa kala duwanta qaabka ilaahay u xusaan waa kala duwan faraqu lumma ummadda waa kala qaybiyeen duruq bay u kala qaybiyeen tacasubaad qof walbaa qolow meel ku xirti diintu arrintaa ma amrin dadkan dad walaalaa waaye hal nebiyay leeyihiin hal kitaab hal sunno inuu raacaa la rabaa isugu yeeraan isku kaalmaystaan wixii tafariiqinayo diintooda inay ka fogaadaan walaalayaal arrintaa iyadaa qofkii ilaahay waafajiyey oo ilaahay waa ka badbaadiyey waxa noocaasa inuu u tacasubo muxuu ahaa ahlu sunnahana sunnadii nebi sal slam unbay ku ekaysteen qaab kale ayuu shaydaanku ummadda ku kala tafriiqay wakhtigan hadda aynu joogno weliba qarniga lasoo dhaafay sida sheekh cabdilmuxsin cabaad uu sheegay waa inay ummaddii u kala qaybsantay ilaa man raxim allah jamaacaad iyo ururo iyo kooxo ma ujeeda madaahibaa ka hadalnay dariiqo waxaan ka hadalnay muxuu ahaa firaq waxaa haddana ka hadala dariiqooyin waa laisla wada ogolya sidaasoo kale ummaddii jamaacada loo qayb jamaacatu likhwaan almuslimiin waa jamaaca waa amiiray leedahay xubnay leedahay manhaj bay degsadeen ciddii ku raacda waa ka mid ciddan ku raacin ka mid maaha jamaacatu tabliiq qaabay u cibaadaystaan wakhtiye ay baxaan wakhtiye ay fadhiistaan wax ay xoogga saaraan waxay ka aamusaan wahaakada iyo wixii kasii farcama soomaalidana waa naqan ururka itixaadka oo haddana magacay ictisaam qaatay haddana intaasoo magac leh haa qaybtii u dambeyday waxa weye magacyo tiro badan maxaakiimtii nimankii ahaa imisa kooxoodii hadda u kala bixeen koox walba amiiray leedahay haa waxay u aragtaa amiirkoodu wuxuu u sheego inuu xaqaya kuwa maanta hal amiir laa berri sii kala qaybsami doona mid walbaa magacuu la go'a manhajna waa degsanay hadduu ummadda midka ugu caalimsan uu yimaado shaqo kuma laha kulanka waa ka qarsanay meel gooniyo la baxayan marka laga hadlayo axsaabta iyo ururada la diidaya waxa noocaasa waa in ummaddii la kala qoqobo waa hadda waddan hadday dowlada ka jirto waaba xaaraan ururkaa in la dhiso oo hoggaankaa muslimkaa daacadaa iskale haddaanay ka jirinna nebigu wuxuu yidhi sala allahu caley wasalam factazil tilka alfiraqa kullaha kooxaha dhan iskaga tag dadka qaaraa u arka hadduu iskaga tago kitaabkii iyo sunnadii nebi sal slam manhajkii saxaabada uu ku dhaqmo waxaan magacyadan iska daadiyo iyo manaahijtan iyo tacasubaadkan inaanu diin fara ku hayn dadka qaaraa saa u moodo ciyaadan billah nebiga allah kuula talina haddii imaam uu jiro talzam jamaacata almuslimiina wa imaama hoggaanka muslimka iyo jamaacadiisa laazim fitno iyo qalaaqal iyo kubax iyo mudaaharaad iyo balaayo iyo afgembi ha ka shaqayn xaaraan wo marba hadduu muslim yahay haddaan jamaaca jirin soomaha oo hogaamiye muslim aanuu jirin sooma factazil tilka alfiraqa kullahaa xadiiu nabiy sal slam xadiis saxiixayn xadiis xudayfa iskaga fogo marka walaalayaal waa laga yaabaa yani qofka dariiqada ka mid ah inta kale inuu fahmaa laga yaabaa inuu ummadda kala qaybiday laakiin dariiqada aanu fahminsay ummadda u kala qaybi qofka madhabka u tacasuba laakiin aan jamaaco iyo dariiqo iyo firaq kale ka tirsanayn waxaa laga yaabaa inuu fahmo arrimahan kale inay ummadda kala qaybiyeen laakiin aanu madhabka oo u tacasubaa aanu fahmin qofka xisbi ah ee aan dariiqana ahayn madhabna u tacasubin waxaa laga yaabaa madhab u tacasubidda iyo dariiqa ka mid noqoshada inuu dareemo dhibaatadii ummadda u keentay kala qaybinta laakiin aanu dareemin xisbinimadu iyo kooxaysigu ururaysigu dhibkay ummadda ku hayso ahlu sunnah هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم haddaba sheekhu asalka labaad wuxuu yidhi ilaahay wuxuu amray in diinta lagu kulmo wuxuuna xaaraantinimeeyoo reebay in lagu kala tago arrintan ilaahay wuxuu caddee caddayn cad oo wax bogsiinaysa oo dadka caamada guud ay fahmayaan wuxuu naga reebay inaan noqonno kuwii hore ee iskhilaafay ee tafarruqay horteen ee halaagsamay oo kale ilaahay wuxuu amray muslimiinta inay midoobaan diinta ku midoobaan wuxuu ka reebay inay ku kala tagaan arrintaa qur-aanka ilaahay ku caddeeyey waxaa caddayn u sii kordhinaya arrinta sunnadu ay la timid ee layaabka badan kadibna sheekhu wuxuu yidhi ummadda wixii ku dhac markay ku dhaceen ayaa waxau noqday in la kala tago oo weliba diinta usuusheedii lagu kala tago furuucdeedii lagu kala taga inuu yahay cilmiga iyo fahamka fidiin wasaara alijtimaac kulanka oo diinta lagu kulmaana oy dadku midoobaan oo ay noqdaan calaa manhaji nebi sal salamna aanuba odhanayn qof ama zindiiqoo munaafiqnimo qarsanaya ama waalan mooyaane qofka maanta jamaacaadka ka diga walaalayaal jamaacaadkan iska dhaafa midooba calalxaq ku midooba manhajkan cusub iska daaya baycadan faraha ka qaada qof waalan oo masaajidada duminaya oo qur-aanka yaan la baran odhanaya loo fahmay qofku yidhaa walaalayaal madaahibtan loo kala tacasubayo ummadda kala qaybida iska dhaafa waxaa loo qaadan qof afarta imaam duraaya oo ummadda fiqhigii ka fogeynaya qof dariiqooyinka dadka uga diga iyo kala qaybsankooda iyo xadrooyinkooda waxaa loo haysta karaamada owliyada qof diidan oo aan nebiga sala allahu calay waslm ammaantiisa diyaar u ahayn walaalayaal arrintaa run maaha falnattaqi illaah ilaahay aan ka cabsan wuxuu leeyahay imaamu maalik raximahullah man zacama ana fi lislaami bidcatan xasana yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadan khana risaala lianna allaha tacaala yaquul alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina wama lam yakun yowmaidin diinan fma falaa yakuunu alyowma diina ayuu imaam maalik imaam maalik wuxuu yidhi qofku islaam ku bilaaba shay uu u arko bidco fiican wuxuu ku andacooday in rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu risaaladii ilaahay usoo dhiiba kala khiyaamay maxaa yeele ilaahay baa yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan idin dhammaystira diintiinnii wa atmamtu calaykum nicmatii waa idin taam yeelay nicmadaydii wa radiitu lakum alislaama diina waxaan idinkaga raalli noqday islaamka diin ahaan ilaah baa yidhi buu yidhi imaam maalik maalintaa waxaan diinahayn buu yidhi alyowma uu ilaahay yidhi moogta maalintaa waxaan diinahayn falaa yakuunu alyowma diina maanta diin noqon maayaan buu waa qarnigii labaad imaam maalik waa shaykhu shaafici walaalayaal wakhtigii nebi sal slam waxaan diinahayn maanta diin noqon maayo haddaan wakhtigii nebiga sala allahu caleyh wasalam dariiqooyinka aanay diinahayn oo la oqoon jamaacaadku ururadu kooxahu aanay diinahayn firaqu aanay diinahayn waxaanu haddaanay diinahayn wakhtigaa sharci aan ahayn maanta noqon mayso waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh ikhwaanii waa arrimahan waxay u baahan yihin faham dheer tajarud lilxaqi u baahan taha tajarud lilxaq qofku ilaahay raalli ahaanshiisa inuu gelinaya u baahan taha inuu qof ku ekaysto nebigay saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen fiiha najaat wallaahi duruqan kale waa lagu lugu'ah ummaddana waa ku inxiraaf qofkaan hadda fahmin as'alu allaha alkariima raba alcarshi alcaliim an yufhimahu ilaahay ha fahamsiiye waayahay marka asalkaas waxaan uga baxaynaa asalka labaad oo ah in diinta lagu midoobo xaaraanna ay tahay in lagu kala tago arrintaa keligeedaa u baahan muxuu ah muxaadaraad mid walba tusaalooyin laga bixiyo sida madaahibtu dad badan ay si xun u isticmaaleen oy ummaddu ugu kala geeyeen oo dhibaato badan ummadda oo dhiig ugu daatay waad yaabi waad iska ooyi mararka qaar sida jamaacaadkan iyo ururadan iyo kooxahani ay ummadda u kala qaybiyeen oo u duleeyeen oo awooddoodii u ibtilayeen oo gaalo iyo balaayo ugu soo jiideen oo ummadda dhib u badeen haddaad aragto wallaahi waad ka naxaysa wahaakadaa firaqa iskaba dhaaf wahaakadaa dariiqooyinka iskaba dhaafba asxaabu turuq iskaba dhaafba laakiin yaa ogaan kara qofka al-ikhlaas walmutaabaca laga helo ilaahay darti iyo mutaabaca sharciga oo waafaqay qaala almu'alifu raximah allahu tacaala alaslu thaalithu wuxuu yidhi alaslu thalith ana min tamaami alijtimaaci alsamcu waltaacatu liman ta'amara calayna walow kana cabdan xabashiya fabayana الnabiyu salى allahu calayh wasalam hada bayaanan shaa'ican daa'ica bikuli wajhi min anwaaci albayaani sharcan waqadara ثuma saara hada alaslu laa yucrafu cinda akثar man yaddaci alcilma fakayfa alcamalu bihi sheekhu wuxuu raximah allahu tacaala markuu ka soo warrama sheekhu asalkii koowaad ee ahaa ilaah keliya in la caabudo lagana fogaado cibaadatu hayr illah ilaah in cid lala caabudo ee uu ku labeeyey asalka labaad ee ah in lagu midoobo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagana fogaado tafaruqa muslimiintu inay midoobaan hal ummad ay noqdaan ayna ka fogaadaan waxa kala geynaya oo tafriiqaynaya bowsheekhu wuxuu ku saddexeeyey asal kale wuxuu yidhi alaslu thaalithu asalka saddexaad anna min tamaami alijtimaac ijtimaaca dhammaystirkiisa waxaa ka mid ah ijtimaaca kulankaa ilaahay amray ee muslimiinta laga rabo midnimadaas dhammaystirkeedu wuxuu ku ahaanaa oy ku midoobayaan assamcu maqal iyo wadaaca daacad hoggaansan loo hoggaansamo liman cidda ta'ammara madax noqota calaynaa annaga noo noqota cidda amiir noo noqota madax noo noqota waxaa doona ku magaca madaxweyne boqor amiir khaliif isku magac waa hoggaanka ummadda unbaa laga hadlaa in loo maqlo oo loo hoggaansamo liman cidda ta'ammara amiir noqota calaynaa annaga noo noqota walow kaana haba ahaado addoonkaas amiirkaasi madaxaasi haba ahaado cabdan addoon addoonkaasu xabashiya addoon xabashi ba allaha ka dhigee qofka madax noo noqda inaynu maqalno oo u hoggaansanno yacni wixii sharcigan ka hor imaanayn arrintaa iyadaa ayaa ah dhammaystirka midnimada ummadda ummaddu haddaan hoggaamiye lahayn wax uma midoobayso tusbax daata weeye fabayana waa caddeeyey annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam haadaa arrinkan ah inay ummaddu hal hoggaamiye ku midowdo addoon xabashi ba allaha ka dhigay yacni addoon xabashi xaq uma laha inuu ummadda muslimiinta hoggaamiye u noqdo uma laha addoon xaq uma laha hoggaaminta ummadda waxaa leh imaam qurashyaa leh ala'immatu min quraysh nabi sal slam a'immadu qabiilada quraysh waa xadiis sagan ma u jeeda xataa carab kale ma waa quraysh laakiin hadday dhacdo in la waayo waxa weeyaan qurashigaas amaba la helo laakiin waxa weye cid kale ay madax noqoto oo sidaa arrintu noqoto yaanuuba carab noqon bal yaanuuba qof xora noqon addoon baa ha noqdo riwaayaadka qaar mujadicu latraaf xataa xubno go'an gacmihii iyo lugihii dhan waa go'an yihin hadduuba mar mas-uulu yahay madax hogaamiye ummadda uu noqdo ummadda waxaa waajib ku ah inay addeecdo madaxtinimada iyo xuquuqda uu leeyahay ay siiso sheekhu wuxuu yidhi fabayana waa caddeeyey annabiyu sala allahu caley wasalam haadaa arrinkan bayaanan caddayn buu caddeeyey shaa'ican faafsan daa'ican oo ku filan yacni caddayn cad oo ku filan ayuu ilaahay caddeeyey bikulli wajhin min anwaaci albayaan qaababka wax loo caddeeyey weji walba oo ka miduu ilaahay ku caddeeyey arrintaa iyadaa yacni ahmiyadda ay leedahay ummaddu inay hoggaamiye yeeshaan kow doonaba ha ahaadee mar hadduu muslim yahay sharcan xagga sharcigu ilaahay ku caddeeyo nusuusta qur-aankay sunnadaa tusine daruuri inay tahay inay ummaddu lahaadaan hoggaamiye wa qadaran xagga qadarku ilaahay ku caddeeyo waxa weeye sidaas weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiis hoggaamiye u yahay xataa shimbiruhu hoggaamiyey leeyihi hoggaamiye ma u jeedaa waa arrin qadarka ilaahay subxaanah wa tacaala ku sugnaatay uma dabena saara wuxuu noqday sheekhu saara wuxuu noqday haadaa kan al aslu asalkaani wuxuu noqday laa yucrafu midaan laga aqoon cinda akthari man yaddaci alcilma kuwa cilmiga sheeganaya badankood agtooda fa keyfa sideebuu ahaana alcamalu ku dhaqanka bihi arrinkan lagu dhaqan yacnii wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah ummadda kulankaas ijtimaaca midnimada ummadda waxaa dhammaystir u ahaan oo ku dhammaan ay ku imaan assamcu wadaaca maqalka iyo hoggaansanka cid kastoo madax noo noqota addoon xabashiba ha ahaadee arrintaa nebigu waa caddeeye caddayn cad oo faafsan oo filan oo ku filan qofkii fahma ayuu caddeeyey qaab walba oo wax lagu caddeeyo ayuuna ku caddeeyey uma dabadeedna saara wuxuu noqday sheekhu arrintan iyadaa oo ah in madaxweynihii loogu hoggaansamo waxaan sharciga ka hor imaanayn arrin aanba laga oqoonba kuwa cilmiga sheeganaya oo farta lagu tilmaamo ahlucilmiga badankoodu aanayba oqoonba fa kayfa alcamalu bihi say suurtagal tahay in lagu dhaqmo yacnii dad badanoo culummaa ayaa waxaa jira oo aan ogeyn asalkan ah ahmiyadda ay leedahay inay dadka muslimiinta ah ay u hoggaansamaan ninka madaxda u ah subxaan allah waxa dhibaato dhaca walaalayaal waddamada muslimiinta safku dimaa halkuu ka imaada arrintaasa la garin sidaynu haddaaye sheegnay dadka muslimiinta laba xaaladu inay hoggaamiye leeyihiin madaxweyne mideeya iyo inaanay lahayn hadday hoggaamiye leeyihiin hoggaamiyaha laba midwo inuu muslim yahay inuu gaali hoggaamiyaha hadduu muslim yahay waxaa looga baahan yahay wax allaale waxaan sharciga ka hor imaanayn inay ku raacaan inay addeecaan inay u duceeyaan waxaa xaaraan ka ah inay ku baxaan oy xukunka ay ka tuuraan min afjari alfujuur kuwa ugu faajirsanba ha ka mid noqdo mar haddii uu yahay qof muslima ilaa an tarow kufran bawaaxa cindakum min allahi fiihi burhaan gaalnimo cad ilaa aad ku aragtaan hadduu marka muslim yahay xadiiskii kan imaam muslim muxuu ahaa nebigu muxuu yidhi wa in daraba dahraka wa akhada maal dhabarkaba ha kaa garaaco maalkaagaba ha qaataba xadiis saxiixayn xadiisu cubaada maxaa ka mid ah wa an laa nunaasica alamra ahlahu wain bagaw calayna dadka talada u saaxiibka inaanan ku qabsan hogaamintooda haba nugu xadgudbaan xadiis saxiix muslim xadiis carfajar radia allahu tacala canhu muxuu nabi sal slam yidhi man kharaja can ataaca wa faaraqa aljamaca famaata famiitatu jaahiliya qofka taacada ka baxa oo jamaacada ka dhex baxa yacni dowladdii islaamka dhex baxa walaalayaa laba mas'al ogaada jamaacada macna aljamaaca idaa warada fi sunna yuraadu bihi macnayaani faqad macna thaalithan ma la helo raadi adugu waa yaan lagu qaldin wadaad walba intuu jamaaco samaysto oo amiir iska dhigo yaanu axaadiisa jamaacaadka kuu soo aroorsan jamaacada nusuusta sharciga marka loo laabta laba macna unbay ku timaada alxaqu wa ahluhu xaqa iyo cidda haysata jamaaca waa layidhi nebi sal slam xadiisu lfiraq markuu sheegay sataftariqu ummatii ilaa alaain wa sabciina firqa kulluhaa finaa ilaa waaxida markii la weydiiyey waxa uu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacada ayuu yidhi maxaa laga wadaa jamaacada waa dadka xaqa ku sugan waa markaas cabdulahi bn mascuud muxuu yidhi aharka saxiixa aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdag jamaacadu waa wax xaqa waafaqa kaligaaba ahaw marka jamaaca meeshan maxaa laga wadaa maa waafaqa alxaqa weeye jamaacada xaqa waafaqdana asal waxaa u ah sida sharxu sunna albarbahaari raximahullah uu ku sheegay kitaabkiisa waxaa asal u ah saxaabada nebiga sal slam ahlu xaq iyagaa u horeeya hum ljamaaca idan hada almacna jamaaca waa maxay waa xaqa iyo cidda haysata keligaa ba allaha ka dhigo isxaaq bin rahawey ayaa la weydiiyey man iljamaaca markaasuu maxamed bin aslam waaye iyo cidda raaca ilaa konton sano muddo laga joogo nin sidiisoo kale cilmiga ka gaara ma aqaan buuri marka isagaa jamaacada ah ujeedaa weliba wuxuu weeraray dadka u maleeya jamaacadu inay yihiin dadku meesha u badan yihiin jahaaladu waxay u moodaan buu yidhi jamaacadu meesha dadku u badan yihiin u laabo kitaabka uu u sharaxay sheekh fawsaan xafidahullah sharxu sunna barbahaari uu ku sharxay leela itxaafu alqaari cala tacliiqaati sharx albarbahaari u laabo kitaab laba mujalad qayima waa walaalaha wax akhrin kara waxaan aad ugu dardaarmaa nusxan lahum weli inay kitaabka u akhriyaan dadka usuulu sunna kutubadii waxa weeyaan lagu qoro weeyaan sharxu sunna imaam barbahaari sheekh fawsaan si fiican u sharxay fashaahid ya ikhwaan jamaaco waa noqdaa macnaha ah xaqa iyo cidda haysata macnaha kale oo jamaacadu uu ku noqdo sunnada marka la fiiriyo waa maxay waa dowladda islaamka wa waa shacbigii muslimiinta oo hogaamiyalawa jamaaco waa leeyahay xadiiskan hadda akrinaya xadiis saxiixayn xadiis xudayfa talzam jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimtaa oo joogtayda muslimiinta jamaacadooda waa shacbigii iyo hogaankooda waa dowladda islaamka jamaaco lafdiga kale muxuu ahaa xadiis saxiix muslim man kharaja can itaaca wa faaraqa aljamaaca daacadu waa maxay hogaamiyuhu daacadiisu qof ka baxa waay jamaacada ka dhex baxa waaye dowladdii islaamka way axaadiis badana macnaha tilmaami fahimta walala jamaacada axaadiista nabi sal slam ku soo aroortay labada macno unbay tilmaamay dowlad islaam yacni madaxweyne iyo shacbigii muslimiinta laazim ha ka bixin hana ku bixin haddaad ku baxdo khaarijiya lagu yidhaha diintu saas ku taqan ama jamaaco in loola jeedo cidda xaqa haysato ku sugan marka waxaan jamaacaadkan tirada badanoo hadda dhashay maaha waxa nebigu ka hadlaa calayhi salaam kuwaasi jamaacadii kala qoqobayaan oo kala saarsaarayaan qofkan hadda fahmin insha allah waa fahmi doonaa haddii ilaahay khayru doono waaya walaalayaal haddaba marka hadday muslimiintu ay hogaamiye leeyihiin madaxweynaha hadduu muslim yahay waxaa waajib ah in lagu adeeco waxaan sharciga ka hor imaanayn waxaa xaaraan ah in lagu baxo qaab kastaba ha loogu baxo mudaaharaad afgembi wuxuu doono fisqiga wuxuu doono ha sameeyo laakiin waxaa waajiba oo ahlucilmiga laga rabaa iyo cid kastoo awoodda inay u naseexeeyaan hogaamiyahaas ay u naseexeeyaan siay ugu naseexaynayaan wax la isweydiiyo ma masaajidkaana intaan imaadaan mimbarka imaadaan ira madaxweyne hebel dhulka ilaah la gediyo wasiir hebel bangiga hebel la ilaahu furay daraad wuxuu la kulma gaal hebel ilaahu awooddaada iga tusi masidaasaan ku idhaahda sida jamaacaadku madaxweynuhu shala saanu ku dhaca naag hebeluu la kulmay fulaanuu ka kulmay shidaalkii hebeluu siiyey ree hebeluu jagadu u dhiib waxaas hiya arintaa isaga oo saa la yeelaa waa fahmu lkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaahdo fahamkooda weeyaan masaladan iyada ahlu sunnuhu ma qabaan arrintaa waxay qabaan ninka madaxda in si sira loogu naseexeeyo madaxweyne muslima soo maha waa qaldama soo maha sharcigu wuxuu amraa inaad gooni ula baxdo aad u naseexeeyo hadduu kaa aqbalo alxamdulilah hadduu kaa diido xaqi waa gudato hadduu ku dilo jannadaad geli maxaa daliilu ah xadiidka abu daawuud uu weriyey ee saxiixa ah sheekh alalbaani uu tasxiyey khayrkiiba nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam man araada an yansax lidii sulطaanin falaa yubdiihi calaaniya falyakhudhu biyadihi riwaayad kale falyakhlu bihi hala keliyooba fain qabila fadak wa ila faqad adda aladii caleyh wuxuu nebi sal slam man araada an yansaxa lidii sulطaan qofka doona qof awood u saaxiiba inuu u naseexeeyo madaxtinimo u saaxiiba falaa yubdiihi calaaniya yaanu u muujin calanan dadka hortooda yaanu arrintaa ku oran falyaakhuduu biyaddii gacantiisa ha qabto walyakhlu biha la keliyoobo fain qabila hadduu ka aqbalo fadaaka arrinku waa sidaasoo wa ilaa haddii kale faqad adda aladii calayh waa uu guta wixii saaran marka madaxdii in sira loogu nasiixayo saxiixulbukhaari sida ku sugan usaama binu zayd baa loo yimi saxaabigii nebi sal slam uu jeclaa xibbu rasuulillahi sal slam marka waxaa lagu yidhi miyaadan cuhmaan u naseexayna cuhmaan bin cafaan khaliifka muslimiinta wuxuu yidhi haddaanan idin ogeysiin uma naseexeeya miya wallaahi waa u naseexeeyaa buu laakiin ma rabo inaan noqdo qofka fura albaab albaabkaas oo aanan rabin qofka ugu horreeyo fura inaan noqdo yacni waa maxay cuhmaan siran ugu naseexeeya laakiin ma rabo inaan noqdo qofka cuhmaan si furan waxa weeyaan oy dadku ka warhayaan ugu naseexeeya sheekh cuthaymiina waxaa la yidhi maxaadnan ugu naseexaynayn madaxda sheekh cuthaymiin boqorka maxaadnaa ugu naseexaynin wallahi waa u naseexaynaa wy laakiin yaa akhi haddaan dadka hortooda ugu naseexayno waxaan ka cabsanaynaa laba arrin middood isus waa ka baqaynaa ninka sheekha maa sha allah ninka boqorkii ninka madaxdaa u naseexiyey istus waa ka baqaynaa wy insaanku daciif wa waxaa kaloo ka baqaynaa wy haddaan u naseexayno ay qaala diidaan oo hoggaamihii qaadan diido shacbigii inay dhahaan ninkii hoggaanka ahaa culammadii u diiday hadalkooda markaa fidna ay ka dhalato kadibna wuxuu sheegay aharkan ku sugan saxiix bukhaari walaalayaal madaxda in si sare loogu naseexeeyo loo duceeyo marna aan lagu bixin wallaahi waa manhajka ahlusunna waljamaaca in lagu baxo oo fidna la abuuro macsi uu gala darteed noocay doontaba ha ahaatee waa manhajka khawaarijto wax khayroo ka dhalanana arrintaa ma leh wuxuu yidhi markuu ka hadlaya sharxu sunna bibahaari iyo imaamulqayimba ina fa ina fiihi fasaad addiin waddunya waxaa ku sugan madaxda lagu baxo adduunyada iyo diinta oo fasahaada walaalayaal jazaa'ir markay ku baxeen niman wadaadaaho yidhahdaan sharcigaan rabnaa inaan ku dhaqanno boqol iyo labaatan kun ka badan baa qofaa ku naf weyda xaaladdii dacwadu ay jirtay mid ka liidatay mare maanta maxaa laga faa'iiday wahaakadaa soomaaliyana waa ka dheregsantihiin waxaa dhibaato dhacay dowladdii soomaaliya markay dhacday wax walbaba ha ahaato cidna loo sheegi maa maanta laa ilaaha ila allah imisaa bad ku dhimatay imisaa xabsi gaala ku dhimatay ama lagu cadaabay ama iskaga jirta wey imisaa diinta ka ridowday imisaa la dulleeyey yaa imisaa macsi ku dhacday imisaa la dhacay imisaa la ciilay imisaa la halaagay wax la koobi kara male maanta meesha mare waa ogtiin limaada maxaa yeele madaxiyaa laga toogta ummadda maxaana bada walaale meesha aan caawa joogno inaa waxa weeyaan dadka qaarkood hooyadood adduunka dhinaca kale ku noosha adoogii dhinaca kale ku noolya wiilkii dhinaca kale ku noolya xaaskii dhinaca kale ku noosha isuma imaan karaan maxaa saa keena walaal waa hogaamiya la'aan wa ma u jeedaa hogaamiya la'aan culammada ahlusunna waxay dhaheen lixdan sano oo hogaamiye waxa weeyaan faajira oo ummadda haysto waxaa ka dhib badan bay dhaheen hal habeen oo waxa weeyaan oo hogaamiya la'aana macnuhu hadal sunuuca u dhowaa waa daruuri ummaddu inay hoggaan leedahay wax un baa ku faa'iida walaalayaal waddanka hadda aan ku noolnahay haddaan maraykan joogno ma hogaamiyaha islaam baan haysana maya waa gaal cad wey laakiin walaalayaal waa ku dhaqanna haddana waa ku dhaqannaha sidaasaan u imaanay maaha inaan ka jecelnaha dhulka islaamka dhulkan waxa weeye dhulkan ka imaanay inaan ka jecelnaha maaha waxaa yeelaya walaala nabadaan raadinayna amniyaan raadinayna soo sidaa maaha arrintu meeshaan barafka loogu dhintay oo cudurrada loogu dhintay oo dhibaatada ilaahay ogyahay ciriiriga nolosha gashay waddankeeni barwaaqadayaal maxaa keena walaale waa nabad la'aan w wax kale meesha ma yaallaan aasaas waayo nabadda ummaddu waa nabad weeyaan ka war hadduu wadaadiin ka dhigto waxa weeyaan in nabaddaa la kala tuuro oo waxa weeye ummaddaa sidaa isaga jirto walaalayaal ummaddu saa kuma jiri karto waa baabi'e laabudda min hogaamiye in hogaamiye la helo nabigeena maxamed calayhi salatusalaam maka markii lagu dhibay saxaabadiisa wuxuu yidhi aada xabasha boqor waxaa jira agtiisa aan cidna lagu dulmin waa gaalwo waa waddan waxaweye masiixi ku dhaqmaawo halkaa aaduu yidhi walaal nabaddu aasaas muhiim wa nabadna suurtagalmaa hogaamiye haddaanu jirin dadku iyagaa isu cuno laabudda in la helo hogaamiye hadduu muslim yahay waa xaaraan in lagu baxo in xilka laga tuura waa xaaraan waa cad yaa manhaj ahlusunna waljamaca kitaab kastoo ahlusunna ay leeyihin u laaba reer hebel ha aado hebel ha aado hebel ha aado wallaahi hada min abdal albaatil baatil midka ugu baatilsan uu ka mid yahay in lagu buux madaxweynaha muslimka ama laga shaqeeyo wax walba uu keeni kara xilka in looga qaado mar hadduu madaxweyne muslima uu yahay ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi bur wax kale male oo lagu fasiro qofkan sidaa yeelin natiijada isaga dhedhamin adugu haddaad ku baxdo adna waa lagugu bixi kan hadduu ku baxo kanna waa lagu bixi burbur iyo baaba unbaa lagu jiri waadax walaala lama fahmin masaladaas marka walaalayaal arrinta ayada waxaad ugu laabataan adilada tirada badan ee qur-aanka sunnada ku sugan ayaa kuu caddaynaysa wa hada aladii calayhi ahlusunna waljamaaca usuulu sunna imaam axmed u laabo asunna libni abi caasim u laabo waxaad u laabataa kutubada ahlu sunnaha kitaab hadda abgawanayun sheegayo maba lahaba waayo iyaga dhan ba arrintaa ka hadlaya cidda madaxda ku baxda waxaa la yidhaha khawaarij ciddaan iyadu hub ahaan ugu bixin laakiin dadka ku dhiirigelidana waxaa la yidhaha waa khawaarijta firqo ka mida alqacadah ayaa la sida ibnu xajar raxima allahu taala fatxulbaari uu ku sheegay alqacadah iyagu ma arkaan in hub lagala hortago madaxweynaha laakiin xumidiisa dadka u sheega ma u jeeda nin salaf ka mida wuxuu yidhi cusmaan dilkiisii kadib anigu madaxweyne dhiiggii ka qayb qaadan maayo hadda nin cusmaan is arkeenna maa oo adigu miyaad ka qayb qaadataa leh dhiiggiisa wuxuu yidhi sheegidda waxyaabaha gaabintiisa ah masaalibtiisaan waxaan u qiimaynaya inay taha ka qayb qaadasho dhiiggiisa marka hogaamiyaha markaad wax ka sheegto qayb baa ka qaadatay dhiiggiisa in la daadiyo ama wax kastoo dhiba u yimaado arrintaa iyadaa waa arrin cad marka sheekhu raximah allahu tacala wuxuu yidhi midnimada dhammaystirkeeda waxaa ka mid a in la maqlo loo hogaansamo cidda madaxda nooa xadiiska wuxuu ka soo qaatay xadiis cirbad bin saariya marka dhammaystirka ummadda midnimadeeda waxaa dhammaystir u ah ummadda midnimadeeda iyo kulankeeda iyo wadajirkeeda in la maqlo loona hogaansamo ciddii madax noo noqota addoon xabashiba ha ahaaba waa tusaale nebigu waa caddeeyey arrintaa caddayn cad buu caddeeyey ee wax ku filan ee faafisa qaab walba ee wax lagu caddeeyo ku caddeeyey sharcan wa qadran kadibna arrintaana waxay noqoto uu yidhi in badanoo cilmiga sheeganaysa agtooda midaanba laga oqoonba say ugu dhaqmaayaan buu siday ugu dhaqmaayaan haddana waxa weeye nin bohol ku jira god ku jira ayaa waddamadii waxa weeye hogaamiyaasha lahaa ilaahay nabadda siiyey laga maarmi waayey ayuu wuxuu ugu yeeraa dadkooda inay ku baxaan hogaamiyahooda acuudu billaah wallaahi innahaa lacaqiidatun faasida faxdaruuha waa caqiide faasidehe iska ilaaliya qof ugu yeeraya waddan dhisan oo hogaamiye leh hala kala tuuro hogaamiyaha waxa weeye waa inxiraaf madaxweynuhu hadduu muslim yahay sidaasaan uga baxna waa cadye hadduu gaal yahay ka warran hadduu gaal yahay daaco isaga muslimiinta kuma laha bal waaba ku bixi karaan laakiin waa goorma haddii awood la helo awood aanu ka dhalanaynin mafaasid fasaad aanu ka imaanayn haddaan awood loo lahayn waa xaaraan in madaxweynaha gaalka lagu baxo mau jeedaa walaajli daali nebi sal salam maka markuu joogay nimankii gaalada ahaa kuma aanu bixin bal xaaraamay kaeda inuu la dagaalamo maxaa yaele awood uma lahayn fahimtum walaa ma fahimtum walaalayaal nimankan jamaacaadka ururada baycaadka ka qaata kooxahan dhammaantood kulligood madaxda muslimiinta waa ku baxaan waa khawaarij baabka markay noqoto say ugu baxaan walaalayaal daacadii madaxweynuhu lahaa ayagaa isi siiyey arrintaana muslimiintana daacadaa waxaa kuleh hogaamiyaha kuleh faajirba ha ahaado laa ilaaha illa lah xajaaj binu yuusuf ninka la yidhaah wuxuu ku sameeya muslimiinta arka xataa ay gaareen culammada qaar inay gaaleeyeen inta saxaabiya uu dilay soo tiriy inta a'immo uu dilay soo tiriy saasay tahay saxaabadii noolayd waa u hoggaansan wanaaggay ku raacay waxay ka digaayeen oy la dagaalamayeen cidda ku baxda saxaabatu nebiyi sal ly slam ma ayaan ka qiiro badannahay ma ayagaan ka jecelnaha dadka iyo diinta maya manhajka nebigaas sidaa ku cad waayo kuwii ku baxay cabdiraxmaan ibnu ashcaf iyo maxaa ku dhacay kumaankuna ku baaba'ay wax ay keeneenna male iyagiina waa la dila markii dambe fahimta walaala marka arrintaa in la ogaado waaye marka madaxweynuhu hadduu muslim yahay walaalayaal ha lagu addeeco wixii macruufa waxa xaaraana in lagu baxo waxa weeyaan xifaadan lidiini alislaam wa liahli alislaam